jariidada cikaad ee dalka sacuudi carabiya ka soo baxda ayaa daabacday tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan in xukuumadda dowxa ee dalka qatar ay qorsheynayso weeraro argagixisa oo lala bartilmaamaysado xaramo muhiim ah oo dalka sacuudi carabiya iyo sidoo kale dowladda dalka isutaga imaaraadka carabta waxa ay askareynaysaa ayaa la yidhi shakhsiyaad ka soo jeeda laba dal oo afrikaana si qorshayaashaasi ay u fuliyaan macluumaadka jariidadan ku hadasha afka sacuudiga ee cikaada ayaa waxa ay leedahay saraakiisha dalkaasi qatar ayaa qorsheeyey in lacag dhan shan iyo toddobaatan milyan oo riyaalka wadanka qatar lagu bixiyo weerarada la doonayo in laga fuliyo wadamada sacuudiga iyo imaaraadka waxa ay taageero ay ku bixinaysa ayaa la yidhi diyaarinta ololahaasi argagixiso ee dhinac maadi iyo logistikaba ah jariidada waxa ay leedahay xukuumadda dowxa ayaa waxa ay u socotaa sidii ay u askareyn lahayd shakhsiyaad amaba dad ka soo jeeda wadamada kenya iyo sidoo kale soomaaliya si ay u fuliyaan weeraradaasi argagixiso oo ay xukuumadda dowxa ku doonayso ayaa la yidhi qalqalgelinta amniga sacuudiga iyo imaaraadka carabta waxay arrintaasi ay ku fasirtay in muwaadinka soomaaliyeed ee maxamed atam oo isagu ahaa ninkii labaad ee ugu sareeyay dhaqdhaqaaqa al-shabaab laguna daray liiska argagixisada ee wadamada xiriirka u jaray dalkaasi qatar in uu hadda uu yahay qofka soo xulayo shakhsiyaadka soomaalida iyo kenyaanka ee loo xilsaarayo in weeraradaasi argagaxiso ay ka fuliyaan wadamada sacuudiga iyo sidoo kale imaaraadka dowladda dalkaasi qatar ayaa waxa aysan ka hadlin weli eedeymaha ka soo yeray saraakiil sacuudiyaan ah oo ay soo xiganayso warbaahinta waddankaasi sacuudiga iyo sidoo kale kuwo kale oo khaliijka ku sugan macluumaadkan waxa ay soo baxeen saacada uun kadib markii dowladda dalkaasi maraykanka ay ka digtay weeraro argagixiso oo suurtagal ah in lala bartilmaamaysado dalka sacuudiga iyo dowlado kale oo ku yaala dhinaca iyo gobolka macadda ayaa la yiri caddeemaha maraykanka uu bixinayo haddii ay ku wajahan tahay qorshaha ay dowladda qatar ay doonayso inay ku qalqalgeliso amniga wadamada sacuudiga iyo imaaraadka